بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii aclaamu sunnati almanshuura liictiqaadi طaa'ifati الnaajiyati almansuura sheekh xaafid ibnu axmed alxakami uu iska lahaa waa kitaab su-aalihi jawaabo ah oo caqiidadii islaamka ku saabsan waxaan soo gaarnay su-aashii boqol iyo shanaad shiikhu su-aasha uu weydiiyey waxay tahay maa mithaalu amaaraati saacati min alkitaab calaamooyinka saacadda maxaa tusaale u ah xagga qur-aanka oo laga heli karaa qur-aanka jawaabtii waxay noqotay waa midlu qowlihi tacaala alla qowlkiisa oo kale hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaa'ika nimanka gaaladaahima waxay sugaayaan waxaan ka ahayn in malaa'igtii u timaado si ay maaragtay naftoodii u qaaddo aw ya'tiya rabbuka ama rabbigaa uu yimaado isagoo khalqiga kale xukumaaya aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika ama calaamadaha rabbiga qaarkood ay yimaadaanoo ku tusinaya saacaddii sida culammadu sheegeen yowma maalin ya'tii bacdu aayaati rabbika aayadaha iyo calaamaadka rabbiga qaarkood maalinka ay imaanayaan waxaana lagu fasiray qoraxda oo ka soo baxda meesha ay u dhacdee laa yanfacu nafsan iimaanuha naf iimaankeed ay maalinkaa rumayso anfici maayo wax u tari maayo lam takun aamanat min qablu oo aan hore u rumaynin markii aayaddaas la arko calaamaddaas la arko oo qoraxdu ka soo baxdo meeshay u dhici jirto galbeedka ahayd naftii aan hore u rumaynin iimaanka ay maalinkaa la timaado waxba u tari maayo aw kasabat nafna anfici maayo aan horay wax u kasbanin markay maaragtay iimaanka ay lahayd khayran khayr oo daacadii alle hore u kasbatay maalinkaa marka xataa camal saalixoo lala yimaada waxba kuu tari maayo marka haddaan hore iimaan loola imaanin ama camal saalixa loola imaanin maalinkaasaan camalkayga hagaajinayaa ama aan iimaan la imaanaya waxba tari mayso toobadu waa xidhanta marka iyo wa qowluhu tacaala qowlkiisa uu yidhi waidaa waqaca alqowlu calayhim haddii goodigii cadaabku uu ku dhaboobo akhrajnaa lahum daabbatan min alardi waxaan u soo saarnaa ayaga daabbad dhulka xaggiisa aan uga soo saarnaa oo tukallimuhum la hadlaysa ana annaasa dadkii kaanuu waxay ahaayeen biaayaatina laa yuuqinuun aayaadka alle kuwa aan yaqiinsananb aayaadka alle kuwa aan yaqiinsanayn bay ahaayeen macnaha gaalay ahaayeen waa marka fasaadku u bato moogta oo iimaankuna uu yaraado marka waxay samaynaysaa calaamad bay u yeelaysaa qofka mu'minka mu'minnimadiisii laga garanayo wejigiisii gaalkiina gaalnimadii ay ka muuqanayso iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisii uu yidhi iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi xataa idaa futixat ya'juuj wamaajuuj iyaga marka soo noqoshadu anfici mayso niman laga hadlaayey ilaa marka laga furo ya'juuj wamaajuuj labadii qolo maaragtay bani aadamka ahaa oo laakiin dhibka badnaa laga furo oo meeshii ay ku xabisnaayeen oo ku owdnaayeen laga soo furo wahum iyagoo min kulli xadabin buur kasta iyo meel kastoo sarraysoo adag yansiluuna ka soo degdegaya waqtaraba alwacdu alxaqu yaboohii dhabta ahaana waa uu soo dhowaaday macnaha qiyaamihii baa soo dhowaaday markaasaa maalinkaas nimanka gaalada ah indhahoodu kor u kacayaan oo waxay leeyihin waan halmaansaneen maalinkan qad kunna fii gaflatin min hada bal kunna daalimiin lakin waxba u tari mayso iyo wa qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi faartaqib yowma taأti الsamaau bidukhaan mubiin iyaduna waa calaamad kale waxaad sugtaa maalin samadu ay la imaanayso qiiq cad yaksha naasa oo dadka dhan maaragtay wada daboola hada cadaabun aliim ayaa la leeyahay marka waa cadaab daran markaas dadka iska qaylinayaan ay maarata alla weydiisanayan in laga faydo iyo wa qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalsalata asaacati shayun cadiim dadyow rabbigiin ka yaaba oo daacadiisa ku dadaala waxa laydinka reebana ka jooga ina zalzalata asaacati gergariirka saacaddu iyo gilgilashada saacaddu waa shay aada u weyn oo dadka aada u iscaajinaya waana nooc cadaabkii ka mid ah alaayaat iyo wakayruhaa marka calaamaadkaas ayaa qur-aankii ku jira oo calaamaadka saacadda ka mid ah su-aasha boqol iyo lixaad shiikhu wuxuu yidhi maa mithaalu amaaraati saacati min asunna muxuu yahay tusaalaha calaamooyinka saacadda ku tusinaya oo axaadiista ku soo arooray oo axaadiista rasuulka sal ly slama laga helaayo jawaabtu waxay taa buu yidhi waa mithlu axaadiisi tuluuci shamsi min maqribiha mithlu axaadiisi tuluuci shamsi min maqribiha waa sida axaadiista ka warramaysa qoraxda oo ka soo baxda meeshay u dhacaysay rasuulku sal slm wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacaddi dhici mayso oo qumi mayso xataa tatluca shamsu min maqribiha ilaa qoraxdu meesha u dhici jirtay ay kaga soo baxdo faidaa talacat min maqribiha aamana annaasu kulluhum ajmacuun haddii ay meeshay u dhici jirtay ka soo baxdo dadka oo dhani iimaan bay la yimaadaan aamanna billahi bay leeyihin fa yowmaidin laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl oo kasabat fii iimaaniha khayra aayadda suurat lancaam oon soo akrinaynay shabahdaa marka aayaddii suurat lancaam oo aan soo akrinaynay yuu xadiidku marka uu shabahaa maalinkaas marka iimaan maalinkaas lala yimid waxba kuu tari maayo iyo camal saalixoo lala yimid xadiidka muslim baa wariye iyo wa axaadiisi addaabati axaadiisi daabadda ku tusinaysa ee qur-aankiina waa tii ku jirtay axaadiistuna way sheegay way ka hadlaysaa sida xadiidkii muslim uu wariyey oo kale oo xudayfa ibnu asiid alkhifaari laga wariyey wuxuu yidhi rasuulkaa sal l slam nagu soo baxay annagoo maaragtay wax xusayna markaasuu wuxuu yidhi maxaad xusaysaan waxay yidhahdeen saacaddii baan maaragtay ka hadlaynay qaala wuxuu yidhi innaha lan taquuma xataa tarawna qablaha cashra aayaatin saacaddu dhici mayso ilaa aad horteed aragtaan toban calaamadood markaasuu wuxuu sheegay dukhaankii qiiqii iyo dajaal iyo daabadii iyo qoraxdii oo ka soo baxda meeshii u dhacaysay iyo ciise bni maryam oo soo degayay iyo yaajuuj wamaajuuj iyo iyo saddex khasfi iyuu sheegay mid bariga ka dhici doonay mid galbeedka ka dhici doonay mid jasiirata carab ka dhici doona waa kuwa aada u waaweyn ile khusuuf maaragtay yaryar way iska dhacdaay wa aakhiru daalika naarun takhruju min qaari cadan waxaana ugu dambeeya naar ka soo baxaysa magaalada cadan la yidhaahdo yacni asalkeeda iyo waxaa marka xadiid kale uu kordhiyey riix iyo dabayl dadkii badda maaragtay ku tuuraysa calaamadda tobanaadna waxaa lagu sheegay xadiid kaleoo abu hureyre laga wariyey oo isaguna muslim uu wariyey laa taquumu saacatu xataa takhruja annaaru min ardi alxijaazi tudii'u acnaaqa alibili bibusraa saacaddu dhici mayso ilaa naare ay ka soo baxdo dhulkan xijaaz waa u maka iyo madiine iyo maaragtay meelaha u dhodhowa yaa xijaaz la yidhaahdaa oo tudii'u acnaaqa alibili dabkaa ka soo baxa xijaaz wuxuu ifinayaa halihii meesha busra la yidhaahdo joogay oo shaam ah bal intay isu jiraan bal fiiri way dhacda taas marka waa wax hore u dhacay iyo axaadiis ilfitan iyo axaadiista fitan ka sheekeynaysa ka dajaali oo kale dajaal inuu soo bixi doono waa waa anagii xadiidkii marka tobanka calaamadood ka hadlayay oo xadiid xudayfa ibn asiid hadda kusoo sheegnay dajaal inuu soo bixi doono walmalaaxim iyo dagaallo dhici doono aada u waaweyn badanaana waa un muslimka iyo waxay u dhexeeyaan yahuudda iyo nasaaro axaadiis badan baa ka hadasha oo aakhirka muslimka iyo yahuudda waa dagaalami doonaan markaasaa yacni geeduhu waxay leeyihiin muslimow geedkii baa wuxuu leeyahay muslimow yahuudi baa gadaasheeda ku dhuumanaya dil sidoo kalena kiristaankana si aadaa loo dagaalami doonaa iyo axaadiis nusuuli ciisa iyo axaadiistii ka hadlaysay nabiyullaahi ciisa inuu soo degi doono rasuulku sal ly slm wuxuu ku dhaartay xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen waxaa soo dhow buu yidhi in ibnu maryam yani ciise ibnu maryam nabiyullahi ciisa uu dhexdiina kusoo dego xakaman cadla asagoo wax kala xukumaayo oo caadilna ah fayaksiru saliiba waxaan mucatabka la yidhaahdo waxaan mucatabka la yidhaahdo yuu maaragtay jebin doonaa oo iyagu ka dhigayaan calaamo ku tusinaysa in nabiyullaahi ciisa la daldalay wayaqtulu lkhinziira khinziirkiina waa u dilayaa khasiirkana waa cunaane wa yadacu ljizyata jizyadii laga qaadi jiray ahlukitaabkana qaadi maayo wuxuu leeyay jizya ma jirto ama waa islaamaysan ama waa laydin dilayaa wayafiidu almaalu xoolihiina way iska badanayaan xataa laa yaqbalahu axad ilaa aan maaragtay xoolihii wax aqbalaaba la helin xataa takuuna asajdatu alwaaxidatu khayran min addunya wamaa fiiha ilaa hal sujuud ay ka wanaagsanaato adduunyo iyo wixii ku dhex jiray oo dhan dadku sida ay markaa ugu dadaalayaan camalka saalixa ah sababta waxaa loo jeedaa in adduunyadii gabaabsi ay tahay iyo khuruuji yajuuj wamajuuj yajuuj iyo majuuj labadii ummadoodoo maarata la dhihi jiray iyaguna inay soo bixi doonaan calaamaadka waaweyniyay ka mid tahay xadiidka xudeyfa ibnu asiid waa tii lagu soo sheegay tobanka calaamood la sheegay xadiid kalaa jira oo bukhaariy muslim ay wariyeen lafdiga bukhaarina wuxuu ahaa zaynab binti jaxshi baa waxay tidhi rasuulkii alleh ayaa maalin iisoo gala bay tidhi isagoo maaragtay argagaxsan oo leh laa ilaaha ila allah yani ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogi weylun lilcarabi carabtii maaragtay halaag baa u sugnaaday min sharin shar qad iqtaraba soo dhowaaday futixa alyowma min radmi yajuuja wamajuuja mithlu haadih derbigii qarinaayay yajuuj wamajuuj maanta waxaa laga furay intaasoo kale markaasuu suulkiisii iyo fartii ku xigtay saa isugu qabtay rasulku sal slam inta wax yarba marka wax yar baa laga furay wuu leeyahy qaalad waxay tihi zaynab waxaan ihi rasuulka allow ma halaagsamaynaa oo ma baaba'aynaa iyadoo dad wanaagsan nagu jiraan markaasuu wuxuu yidhi nacam haa waa la baaba'ayaa buu yidhi idaa kahura alkhabath xumidu hadday badato bukhaari muslim baa wariyey iyo wa axaadiidi dukhaani axaadiistii dukhaanka ka hadlaysa xadiidkii xudeyfa ibn asiidna way ku jirtay tobankii calaamo oo lasoo sheegay way ku jirtay aayaddii qur-aankana waa tii aan ku soo sheegnay faاrtaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin iyo wa axaadiid riix iyo axaadiistii ka hadlaysay dabayl allatii taqbidu kula nafsin mu'mina ee qaadaysay naf kasta oo mu'mina qaadaysay oo maarata dadku ay sababteed u dhimanayaan xadiidkii marka nawaas ibn samcaan ayay ku jirta taasoo oo muslim u wariyey aakhirkiisa waxaa ku jira iyadoo xaalku uu saas yahay yaa alla wuxuu soo diray dabayl wanaagsan oo maaragtay yacni kilkilahooda hoostooda ka qabanaysa oo qof kastaoo mu'minah qabdoonaysa iyo qof kastaoo muslim ah wa yabqaa shiraaru nnaasi waxaa soo haraa dadkii maaragtay ahlu sharka ahay oo aadka u xunaa yatahaarajuuna fiiha tahaaruj alxumur oo marka isku boodaya sidii maarata dameerihii oo kale fa calayhim taquumu asaaca saacaddu ayagay ku dhacaysaa dadku markay saa u xumaadaan abu hureyran wuxuu wariyey xadiidka muslim isagana alla wuxuu soo saari doonaa dabayl xagga yaman aad uga jilicsan xariirta oo maaragtay qof qalbigiisa u imaan ku jiro aan ka tegaynin ilaa qabadathu waa ay maaragtay qabdootaa iyo axaadiidi naari alatii tadharu iyo dabkii maarata isaguna soo muuqanay tii ardulxijaaj ka soo baxaysay waa inagii soo sheegnay daatay busro magaalada la yidhaahdae shaam ku taalla halihii joogay iyo geelii joogay luqumihiisu ay macnaha ifaayeen waa dab ka soo baxay xijaaj ka waran bukhaari iyo muslim baa wariyey iyo wa axaadiidi alkhusuuf iyo axaadiistii ka hadlaysay khusuuf inuu dhici doono xadiidkii xudeyfa ibnu asiid oo tobanka calaamadood sheegaya waa aan ku soo marnay oo rasuulku sal ll ly slam wuxuu sheegay ina asaacata lan taquuma saacaddu ma dhici doonto xataa taraw cashara aayaatin ilaa aad toban aayadood toban calaamadood aad ka aragtaan wuxuuna ka sheegay rasuulku sal alla alay slama wa halaathata khusuufin saddex maaragtay dhulgoyn oo dhulkii dadka lala goynaayo khasfun bilmashriqi mid maarata bariga ka dhacaya wa khasfun bilmaqhribi iyo mid galbeedka ka dhacaya wa khasfun bijaziirati alcarab iyo mid maarata jaziirat carab ka dhacaya muslim baa wariyey iyo wakhayriha iyo axaadiis kaloo fara badan oo ka hadlaysa calaamaadkii saacadda ku tusinayey inay dhici doonto wabillahi towfiiq